bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa asar faylaa ka dhowaada warkaan asar dhamay warbaahinta warsan ee baydhabo qodobadaysin ka dhiigi doontan haddii lahayara intuunanka guda jarnaa iyo waliba kumida hildhibaanada lamaad ee koonfur koonfur galbeed oo geekale ka dhawaaqay isbetelka hayaad ee baydhabo oo subaaritaan iyo weliba daawooyin ansuube boqol iyo labaatan qoysa oo baydhabo baraka ahaan yoonkroogan golo wasiirada hirshabeelle iyo waliba yo-an siiyana miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka gudoomiyigii deegaanka goofgaduuda buurey oo la dilay wadahadal aansooda wasiirada federaalka iyo waliba madaxda puntlandna maxkamada ciidamada qalaab kubad ayaa sii dhiiday rag u soo kijara gudoomiye kuugeenkii afgooye ciidamada ammaanka iyo howlgali oo ka qubudan walyaabo qarxow akhbaaraadka banaankana weliba ku mida wadamada qaaradda aasiya iyo weliba iyo wajahayana muujada lamaad oo yeeta dhiniga udurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaare asarnimayaada tuukamiisa taariikhdan iyadaka toosanta tuman i sagaalka bilisadaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatankii intaasay weliba iyo haajana qodobadii warkaan asarnama haatana ka dhawaaday sogyo faahfaahsan warka shugriya saartana maxamuud ayaandasinkulasoo si doona haddii laha yara dhanhegsanaadana maariyo walibaan iisoo oday labaanada lamaad ee koonfur galbeed oo geekale ka dhawaaqay balse kumariisno isbetelka hayaad ee baydhabo iyo weliba usubaaritaan iyo weliba daawooyin suubiyey boqol iyo labaatan qoys oo dhinaga baraka ahaan iyo inkrooga magaalada baydhabo ee runta maamulka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya ololagonya ekoole kusuubiya ay baaritaane iyo weliba daawooyin boqol iyo labaatan qoysa oo ka noola kaamka barakayaalka dugsiilo oo sookiyaala dhinaga koonfureed ee magaalada baydhaba welibana ololagon suu fuliyey isbetelka hayaad ee magaalada tanbaydhaba shaqaalo isbetelka hayaad oo sohorka haya agaasimiga isbetelka yaa kaamka dugsiilo dhatise weliba ka qaabilana bukaano badan oo niska jara iyaal waayeele iyo weliba bilaa-uurle iyadoon milisiitan kasuubiyana baaritaano caafimaad kureedna yoon qeybiyan daawooyin waanuhana kumida hooyooyinka iyo weliba ayaasha ku faa'iidaysadii ololadan daryaalka caafimaadka ee beeslaanta ee loonkiyeeyi kaamkii kudadinyin ee baydhaba isbetelka hayaad iyo weliba yoon ku hadalana ololaga caafimaadkan ka daaqay isbetelka hayaad islamarkaasaytana unkumahadnaqeen dhaqaatiirta maamulka iyo weliba howlwadeenada isbetelka hayaada
bismillaahi raxmaan raxiim daawada beesalaamte kaamka digsiilow naniinka deeqi eedi eedanka mahadnagaana maalumii awlaadana doqdoka jarta haabalada ka jarta ciyaalka ka jaraan eedi eedaasinka mahadnagaana isbitaalka hayaad daawada diktor cabdirashiid abduqaadir jubeeti waa agaasimiga isbitaalka hayaad ee baydhaba iyo weliba usu ku hadlay sidoonka dhalatii fikradan iyo unsuubyan barakayaalka baaritaanka iyo weliba daawooyinka caafimaad oo fikrad fayliyeedeeta islamarkaasaytana iyado mudanta intilakadayida bismillaah aniga oo ah agaasimaha isbitaalka xayaad hooyadii iyo waayeelkii waxaan u samaynay baaritaan iyo daweyn lacag la'aan ah intaasna waxaa aasaas u ah howlaha aan ku dhex jirno oo ah samafalka bulshadan inaan bulshadan wixii karaankeen aan u qabanno sidoo kale waxaa naga go'an inaan berbergelinno howlahan inta kuma ekaan doonto maantana bilow uma ahan howshaan howlo badanaan hore u soo qabannay kaamo fara badan oo magaalada afarteeda dhinac ahaan ku tagnay waxaan rajaynaynaa haddana afarta gees ee magaalada baydhabo inaan tagno si bulshada danta yar aan u gaarsiino daaweyn iyo baaritaan lacag la'aan ah ilaah baa mahadda iska leh si gaar ah maamulka sare ee isbitaalka xayaad oo ugu horeeyo doctor maxamed cabdi ibraahim doctor shahid iyo dhakhaatiirtan iyo shaqaalahan caafimaad insha allah aadaad u mahadsantihiin bulshadana si fiican ay noo soo dhaweeyeen howlo fiicanna waa u qabanay waa ololo dhaxalgale oo haatana waa tarmouqodale olologan caafimaad ee isbitaalka hayaad ee baydhaba isukufuli kaamka dugsiilow iyadoona olologan yo ku faa'iidaysdana hooyooyin yowlaba iyaalan haysana daryeel caafimaad qof umagonnaan jarna jideedasa ka dhiirida isbitaalka hayaada iyadoonan jarna qof kaleda oo isbitaalka ka taaqiri jideedisa isbitaalka anka daaqi waan ku damqadi danyaraanta haysata barakaayaalka mawrgashiimeedka ee baydhaba waa la iska daawayan waanan baahanyina daryeel caafimaada saado ilaa dhaaf iyo weliba wadahadal asaasi ee magaalada garoobe haroonto gobolka nugaalaso ka dhexmaray xubno golo wasiirada soomaaliya iyo weliba oo dhawaamay laseytiiseedii madaxda kore ee dowlad goboleedka puntland wadahadaladan ayoo qeybyo ku hayaan walgorodka ku tirsan puntland iyo weliba yoonka dambeynti meelaseyti reeda xubno golo wasiirada ee soomaaliya iyo meelaseyti iyo iskunagadana amayo guddidana qodobka walmurtadeedkii laakusaari shirkii wadatashiga puntland oso ha ka dhammaaday garooba welibana wadahadallada sayti kusoodana ama walaakubahii waradashal duban oo meelasayti shirkii kusooday magaalada garoobe wasiirka wasaaradda arrimo dibadda ee xukuumadda axmed ciise awad oo sohorka haya xubno golo wasiirada ee soomaaliya iyo weliba osona dhinaga sayti wararka laku helaayo sheegahana intii kulanka lamada dhinaba isoo dhaliilaya hanisdhabaabowka dhiniga madaxda puntland iyo weliba golo wasiirada ee soomaaliya wararka hata lanhaqiiji korna iyo weliba sheegahana intisaabahasooda lamada dhinaba iyo hasaaradoonan warsaafadeedasi wada jiray kaasi taniyo sheegi doonaan intiisu jara hanisdhabaabo lamada dhin ee yeedoona golo wasiirada iyo iyin wakiilada madaxda dhiniga dowladda federaalk ee soomaaliya xubno golo wasiirada kusooda dowladda federaalka oo sohorko wasiirka arrimo dibadda ee soomaaliya tan iyo weliba markiisa dhammaaday shirkii garoobe iyo weliba yobaaladana kulamo dhiniga shalduban iyo kuwada hadlaan qodobadii iyo milisiti u korkooyan warmurtideedka kubahi shirkia ka dhammaaday garooba hangnagana dhinigan iyo weliba magaalada baydhabo akhyaare xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed yala ka dhawaaqay geeka waryaagana mudiin husne yanin faafaaye
tumin sagaalka bille maarso oo geeka ka beegan may bahaytay xilliga jadwalka iyo hadajiyan guddiga haxulowka baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed yoo ka sheegan intiiu ka dhawaaqaan xubno sagaalo iyo shante oo eh baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyiga guddiga haxulowka xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed keerow maxamed iyo geekamaba si rasmigan ka dhawaaqay liiska magayaalka sagaalo iyo shanta oo toban afar kumada balaaneeyey cabdi muuse oo silcis ah cali isaaq cumar geeladle maxamed nuur maxamed geeladle aamine isaaq maxamed geeladle cabdisalaam cabdulaahi baasaay cormare ibraahim macalin cali laysaan maxamed ibraahim aadan laysaan maxamed nuur isaaq luwaay xasan ibraahim xasan luwaay doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay jiroon xasan aadan cali jiroon ismaaciil axmed cabdulaahi eemid cabdulaahi isxaaq macalin waanjeel yunis cabdiraxmaan maxamed laysaan bare aadan cabdi biimaal gaadsan shukri faarax cali luwaay cabdifataax maxamed cali wacdaan muxudiin xaaji cadow eyle aadan maxamed cusmaan waaweyn yuusuf cabdinuur suuri bimaal daauud abikar nuur cabdulaahi bimaal sacad mustaf axmed iidow bimaal daauud aweys xuseen mucalim hintire madkeer mucalim aadan qomaal maxamuud sheekh maaxi yuusuf bimaal ismiin cabdifataax cali axmed bimaal ismiin binti ibraahim cali bimaal dabrube imaan cali cabdi jilible aadan cali sheekh jilible mukhtaar maxamed aadan ajuuraan irshaad maxamed aadan hadame maxamuud cabdi cali hadame mukhtaar maxamuud maxamed hadame cusmaan bulle macalin hadame xasan maxamed cabdikariin kasaargude aadan macalin mustaf weelmuge maxamed cali xasan eelaay bishaaro cali nuur eelaay cabduqaadir xasan cabdiraxmaan jokar eelaay shamso maxamed yarow reer baraawe maxamed cusmaan xaaji abdow jiido ibraahim cabdulle cabdi jiido ibraahim cabdi cabdiraxmaan jiido axmed madoobe nuunow dabare aamine cabdixafiid ibraahim dabare cusmaan nuur aadan dabare cabdimaalik ibraahim cabdulle jejeele cabdalla cali cabdi hedlede cabdiqaadir ibraahim cabdullaahi setembar yaa la magacaabay guddigun farsamada ee xulowka xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudimadi wareegtaha kubadda xafiiska madawynaga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waliyarya kukujari boqol afarti sagaalkii xubnood ee baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hantiyo badan oo miisaanka oloslahayna dhammaantiyo weydeedii xubno baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hataha ku muuqdi kuraastuun yo-an badan boqolkiiba siyo tuhaano dhallinyaro ee
idaa mahadsantaa muudin husne dhinaga kalena maxakamadda ciidamada qalabkubeed ee soomaaliya ayaa geeka weliba ayay sii dhiiday rag usokijara guddoomiye ku-geenkii hore degmada afgooye hanasati onalanhiri tuhun intii la hariiraa intiyo ku tirsayin dhinaga dagaalyahanada al-shabaaba ismaaciila aadan cadow abdikariin nuura maxamuuda iyo weliba abdi jaamac cabdi iyo weliba daahir cali abdi iyo weliba iyo lanhiraya intiioo kaluglayana qaraha usukudhi minkiisu deganayay guddoomiye ku-geenkii arrimo bulshada ee gobolka shabeellada hoose umar maxamuud ilmi gaasaytoonu sababay dhimashada marhuumka litiid nofembar sanadkiina dhaafni maxkamaddii anka dambeyntii weliba ayaa go-aansatay afartan eedaysana qur-intiyu iyin hadiiyon jarna eedaymo kaleed oo lan haysada oosu warbaahintaduusun sheegi gaashaan la koraa xasan cali nuur shuute guddoomiyaga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada howlgal iyo weliba magaalada gaalkahaya harunta gobolka mudug iyo kusuubyana ciidamada ammaanka welibana la sheegay intio gaantaha ka dhikana jaakada qara kahirinaya oo laka qaryaaya meel kumida koonfurta magaalada sayti saraakiil ku tirsan booliska galmudug iyo weliba sheegana inti jaakadan laka qari meelyakyaala magaalada gaalkahaya oo sulaye qof ganaasade waana su sheegi inti saadahoosooda ama saadaylaadhaafiba iyo milasatilaa kuqubdi howlgalka iyo welibaas wadajiran fulyana ciidamada qalabka qaybta lawaatii koowaad iyo weliba booliska muduga ero galmudug haabahaato saraakiil hogaamiyaasi iyo weliba yoon sheegna magacaaqa qofkaasiti ganacsadaga oo lemankaasiti laakuqubdi jaakada qaraagun kihirinaaye wararka qaar la helaayo weliba sheegahayana intii qaraagu sugaaya ama la sheegin tunku dheerayna meelilaa ku qabdi harunta ciidamada surunkiisin war kuku dhugunsa aytaan dhugunsadayaal waribu olibwa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba wadamada kuuriyada koonfureed ee shiino iyo weliba singabuur iyo weliba iyo ku mid nagadana wadamada qaaradda aasiya oyo wajahayta dhibaatada udurka corona virus kaasiti on hadiisu nagadi ama uso dalalka ciidanka faafi dhibaatadiisa shiinoy usudarkaasiiti markii hore usoo ku dhambalami iyo weliba geeko iyo khamiistiyaadaata linsheegna inti qof usub oo udurkaasiiti harididi welibana markiinka horeyti tan iyo weliba bili janaayo ee sanadkan una dhaafni haabahaata weliba dalalkaasiiti usu dhowaan udurkaasiiti usu akriday soddon iyo afar qofa oo dhowaan dalalkaasiiti iyo hakanagadan warkii asarnama dhugunsadayaala kilugunsin kulasooten warbaahinta warsan haruntiya beledka tambaydhabana srunkun yaninka dhonye warka shugri ismaaciil axmed shugri bidhaan iyo hasaartano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasin isoo siyaaye lankii warkaana mooda madhata kula qobsaday weliba surhiidun ku fiirsado kore bogaanta raadkona kalana w w radia warsan dot com akhyaare manala